waa mar kale iyo barnaamijkana xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna barnaamijka ibraahim ow dhambaalka aan ku bilaabayo waxaa ugu horeeya cabdicasiis xuseen cismaan cabdiraxmaan maxamed aadan korontaa ku xiga farxaan maxamed jimcaala ku jira cabdifataax ibraahim maxamed cagayare cabdi xasan cabdulle cabdirashiid cabdulaahi maxamed waxauu ku magac dheeryahay l f c iyo isaaq cali subag xuseen cali maxamuud bushe baa la yidhaahdaa iyo sidoo kale idriis abaadir cabdi iyo cabdulqaadir cali nuur waxa uu ku magac dheer yahay dhabre iyo maxamuud axmed yuusuf mubashir sheekh cabdikariim iyo cabdicasiis nuur amiin iyo cabdulqaadir qaasim maxamed iyo xasan aadan guure iyo ugu dambayntii cabdulqaadir xaaji mukhtaar dhammaan asxaabtaasi waxay hambalyo u dirayaan cabdulqaadir faarax maxamuud iyo xamdi cabdulaahi gabayre oo dhowaan uu wiil ugu dhashay magaalada nairobi gaar ahaan xaafadda soutsea wiilkaasi waxaa loo bixiyey baa layidhi sakariya cabdulqaadir faarax waxay leeyihiin soo barbaaro noqo kii soo weynaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana waxu tara aamin aamin ayaa leenahay dhambaalkana waxa uu caasho naga soo gaaray hooyo fartuun sheekh cali iyo ay jawaahir xasan ducaale iyo awoowe sheekh cali ibraahim abti cabduqaadir sheekh cali adeer axmed maxamed eedu xaliimo maxamed habaryar idil sheekh cali iyo aamine cali maxamed aabe cabdi xaashi iyo hooyo faadumo cali tuuxu raaxo iyo deeqo cabdi xaashi iyo saygeeda ibraahim cusmaan maxamed cabdi xaashi kooshin cabdi xaashi ayaan cabdi xaashi habaryar naley cali tuuxow iyo habaryar sacdiya cali tuuxow iyo abdimuxudiin cali tuuxow maxamed cali tuuxow iyo muno axmed maxamed iyo mustaqiim yuusuf tarabi iyo waxay idhahdeen yaasiin cusmaan ilka case iyo calas ibraahim cali iyo muno cabdi yuusuf iyo caasho sheekh cali iyo luul cabdulaahi iyo khayro sheekh cali yaasiin ciise wadheer waa waryaheena v o a ee nairobi iyo xaaskiisa waxaana ay taaniid u dirayaan daa'uud cabdi xaashi iyo najmo cali maxamed oo arooskoodu uu ka qabsoomay magaalada muqdisho waxayna leeyihiin arooskiina aamin allaha idinka dhigo kuwii bashbash iyo barwaaqana kala kulmaa aamiin ayaa leenahay anigana aamiin ayaan ku darayaa heesta ugu horreysa ee barnaamijkay dhegeystayaashaan u cayaaraynan ibraahino waa heesta halku dhageedu yahay caashaqii ilumiyey iyo codkii bacaana fanaanka xasan aadan samata
dumarka wuu caraaba xawayskii wuu uguuraa uguuraa rag bay caadadii tahaayo dumarka wuu caraaba xawayskii wuu uguuraa uguuraa baa camilka dooqana midunbaa cajebisee milka dooqana midunbaa cajeebise ciidankoda ilaaye xalasiyo xariibi cosobiyo ugbaadi ciidankoda ilaaye xalasiyo xariibi cosobiyo ugbaadi cashaqiyo ilumiyo cashaqiyo ilumiyo cidlaan baadidoonka cidijeedayaadi cashaqiyo ilumiyo cashaqiyo ilumiyo cidlaan baadidoonka cidijeedayaadi gedbaa caynkii midha bixi cashaquna badila jiir shimbiri baa codkeed xidaayo gedbaa caynkii midha bixi cashaquna badila jiir aryaamiyo dabaylba hawada igu cilaali dabaylba hawada igu cilaali calafiyo nasiibe casabiyo amuure cafima i noloshan علفي نسيبي عجبي أموري عطبات كنو لشاي عشقي إلوميو عشقي إلوميو اللان بادي دونك بجي ديالي عشقي إلوميو عشقي إلوميو اللان بادي دونك waa hagaag caashaqii u lumiyey iyo xasan aadan ayaa intaas kaga gudbaynaa dhankii dhambaalada caasha haddii aan dhambaalkan qaato waxauu naga soo gaaray aabe faarax fiidow sabriye hooyo xulbo yuusuf waa suge iyo hooyo xakiimo muuse iyo farxiyo faray sabriye iyo cimiyo xuseen yuusuf iyo waxay yidhahdeen hooyo sacadiyo daahir xerow iyo hooyo khayro guure iyo eedo maryan cabdulle siyaad iyo hooyo xaawo cusmaan gaabow iyo cadar cabdulle bakhatri iyo maryan faray hagar iyo qaali dhegadeel iyo madiine maxamuud gocow xaliimo ciise sheekh iyo xulbo cabdi xuseen iyo eedo xaawo dhaaley iyo eedo xaliimo yuusuf waa suge iyo nabadoon waa suge cumar yuusuf dhammaan dadkaasina waxa ay kala joogaan muqdisho iyo gobolka hiiraan gaar ahaan beledweyne iyo buuliburte waxaana ay jecel yihiin inay tahaniyad kal iyo laba gaarsiiyaan shire faray dhaaley iyo canab faarax fidow oo wiil ugu dhashay buuliburte wiilkaasina waxaa loo bixiyey maxamed shire waxaana ay leeyihiin ducadu waxagina soo weynaw noqonkii dalkiisa iyo dadkiisaba anfaca aamiinna hambaliyo meher wacan baa la yidhi waxaa diraya dadka kale ah maxamed iimaan garboole iyo maxamed xirsi jaamac iyo aadan maxamed jaamac maxamed aadan maxamed iyo maxamed cabdulaahi yare iyo maxamed cabdi dirane maxamuud cabdulaahi yare iyo saynab cabdulaahi yare iyo aniso cabdulaahi yare iyo faraax cabdulaahi yare iyo caasho aadan maxamed iyo roodo xasan ducaale iyo hodan cabdi dirane iyo liibaan maxamed shirwac dhammaan dadkaasi oo kala jooga baa layidhi daafaha dunida waxay tahaniyad mehera u dirayaan cabdirasaaq cabdulaahi yare iyo marwadiisa faadumo iimaan maxamed geelle oo shan iyo labaatankii bishii julaay ayna dhaaftay ee sanadkan laba kun sideed iyo toban meherkoodu ka dhacay magaalada xiingalool waxa ay leeyihiin noqda kuwii isku waara oo ubad khayr qaba kala hela aamiin aamiin baa layidhi ducadana waa xaggiina v o a somalia idinkaa duceeyey annaguna waxaanu leenahay ducadaasi allah u aqbalo waayahay caasho dhambaalkana wuxuu noogu yimid hooyo xaawo cali cibaar iyo awowe xuseen cali cibaar iyo aabe maxamed carab iyo aabe cabdulaahi xasan shiikha iyo hooyo maryan maxamed carab dhammaan reer maxamed carab dhammaan reer dudaaye dhammaan reer cabdulaahi xasan shiikha reer cali dable iyo reer xasan cali sow reer cali cibaar abwaan dawiil cabdi dawiil iyo abwaan cawil agood iyo waxay yidhahdeen abwaan cumar baarqab iyo fanaan ayaan xasan maxamed ayaan wadani iyo waxay yidhaahdeen cabdiqaadir saano iyo wariyaasha maxamed daahir degene iyo cabdiraxmaan cali diiriye cabdiraxmaan mideye iyo waxay yidhaahdeen fanaanada muuna cabdi laashin munakeef iyo fanaan kamil amiin iyo fanaan maxamed shareeco dhammaan waxa ay dadkaasi kala joogaan soomaaliya iyo dalalka dibadda waxayna taaniyad iyo bogaadinba gaarsiinayaan maxamed cabdulaahi xasan shiikha maxamed yare iyo salma cumar cabdulle huda amuun oo arooskooda uu ka qabsoomay muqdisho waxaan dhegeystayaasheenna caasha u soo qabanaynaa sida laba isdhalay waxaa wadajir ugu luqaynaya sayid khaliifa iyo marya ruun
yaha adduun intan raad ka dhigay kuman dheehan weli midaan kula dhigo dhalankaaga iyo dheehaagu waa dhaxal gooniyo udiyey kalgacal waa igu dhan yahay idanko dhogtaa udiyay kalgacal waa igu dhan yahay duuxiyo laftiyo dhiigaadiga shuuno naftad dhaawacdee balan kugu dhayee igu dhaada oo ii dheega nuglo ruuxiyo laftiyo dhiigaadi gasho naftaad dhaawacdee balan kugu dhaye igu dhaada oo ii dheega nuglo sida labaa isdhalay an isbeelino dhunkashada kalgacal an isdhaafsanne sida laba isdhalay an isdheelino dhunkashada kalgacal an isdhaafsanne an isdhafsane igu soo dhowo an isdhafsane igu soo dhowo
jacayl igu dhibca wadnahay dhugto dhimbilil sidee amba igu dhego jacayl igu dhibca wadnahay dhugto dhimbilil sidee amba igu dhego dhaxay naftani dhibta waheshigeed kala dhowrsato dhaxay naftani dhibta waheshigeed kala dhowrsato eddigaashahan la dhaliilaye damcabaygu shidan eddigaashahan la dhaliilaye damcabaygu shidan adis dhiibshayo sida dhoolgubaan ku dhowraya
sida laba isdhala iyo codadka labada fanaan sayid khaliifa iyo maryan ruun intaas haddaanu ku dhaafno dhinacii dhambaallada ayaan mar kale jallaacaynaa dhamaalkan waxa uu naga soo gaaray mahad weyl warsame iyo maxamed cabdi warsame iyo maxamed geelle shire iyo nasteex cabdi sugule iyo maxamed amiin saacid iyo shucayb gallad geelle iyo sayid cali gallad geelle iyo deeq sheekh warsame iyo suways gallad geelle iyo gaafaa cabdulqaadir shire iyo nasteexo gallad geelle iyo xamdi cabdiraxmaan xirsi iyo aamine cabdiraxiin waa aamine cabdikariin xirsi iyo axmed duraan warsame dhammaantood waxay hambalyo dhalashaa u dirayaan mursal geelle shire oo garawaxo lagu naanayso iyo hooyo maryamo axmed oo ay gabar ugu dhalatay degmada cabudwaaq gabadhaasi waxaa loo bixiyey aamino waxaana ay leeyihiin ducada waa xaggiina waxaan leenahay aamina soo weyno waa noqotii dalkeeda dadkeeda iyo diinteedaba anfacda aamiin waa tahay dhambaalkan wuxuu naga soo gaaray axmed inshaar cabdile waxaana uu joogaa kismaayo waxaana aan jeclaha buu yidhi inaan halkan ka salaamo dhammaan ehelkayga asxaabteeda iyo guud ahaan shaqaalaha laanta af soomaaliga ee v o a dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray xuseen kunow geedi muxubo kunow geedi waa dhammaan ilmo kunow geedi xasan kunow geedi cabdiraxmaan kunow geedi aadan kunow geedi iyo kuusey ruko maxamed iyo sidoo kale kunow geedi dhammaan reer cusmaan cabdi iyo maryan cusmaan cabdi iyo ismaaciil cabdi maxamed iyo asli kuusow cusmaan luul faarax axmed iyo siyaado faarax axmed naciimo cusmaan cabdi maxamed cusmaan cabdi axmed cusmaan cabdi faysal cusmaan cabdi iyo maxamuud cusmaan cabdi warqadu way sii socotaa waxaa kaloo ku jira jamaal cusmaan cabdi iyo sidoo kale daa'uud kuusow cusmaan iyo maxamed kuusow cusmaan iyo ceeblo kuusow cusmaan iyo salaado kuusow cusmaan iyo maryan xareed cabdi iyo kowthar maxamed shiimow iyo sidoo kale awowo baa la yidhi siyaad cusmaan saney iyo sidoo kale waxaa tahniyadan dadka diraya ku jira saaxiibkeen cabdiraxmaan xuseen fure oo in badanna kursiga inta uu soo fariistay iga qosliyey dhammaantood iyagoo isku duwan asxaabtaasaan soo sheegay waxay hambaliyo iyo bogaadin aan lasoo koobi karinna u dirayaan caruuska cabdirasaaq kunow geedi iyo aroosada maryan cusmaan cabdi oo dhowaan aqalgalay baa la yidhi inkastoon lasoo sheegin halka ay ku aqalgaleen haddana waxaan leenahay arooskiina allaha ka dhigo midkii loo aayo wabad khayr qaba lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano aamin waayahay dhambaalkana wuxuu naga soo gaaray caasha aabe muuse maxamed nuur iyo hooyo xaliimo cali jaras iyo hooyo siinab mursal iyo aabe cabdulaahi hilowle iyo habaryar naciimo cali jaras iyo habaryar mako cali jaras iyo abti muxudiin cali jaras iyo abti saliim cali jaras iyo aayo marin cali jaras iyo dhammaanba reer muuse maxamed nuur faaduma cabdi nasra firdowsa safiya ubax hidaayo ifraax samiira xuseen cabdulaahi cali ismahaan maxamed iyo mahad muuse mahad cabdulaahi hilowle axmed cabdulaahi hilowle xasan cabdulaahi hilowle ramla cabdulaahi hilowle ifraax cabdulaahi hilowle iyo xanaan cabdulaahi hilowle dhammaantood waxa ay hambali gaarsiinayaan xasan muuse maxamed nuur iyo fawziya cabdulaahi hilowle oo dhowaan wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaasna waxaa loo bixiyey maxamed xasan waxaa leenahay maxamed xasan soo barbaar allah kaa dhigo kii dalkiisa iyo waalidkii iyo dadkiiba anfaca aamiin
labadaasi waxaan hayay hanooga wahayo waa nin iyo waagi weligeeda duunyada wakhtiga qosaacida midna waaya xidha labadaasi waxaan hayay aniguna wisiisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay aniguna wisiisiga waxaa waydan lahaya igu wacan waxyeelada wiishbayda sara kacay cashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen cashaqu wadaad male walaloowna kuma hadhooy waan waana kala tageen waxbahay dabiibina awadka aan isaragne waxbahay dabiibina awadka aan isaragne webi bayna sara tegay wadadiina ka anbaday sida weel daloo shamay biyo looga wabiya waanadu idhaafta cunimada wanaagsani wadadayda sara tegay wadadayda ka anbaday sida weelda loo shamay biyo looga wabiya waanadu idhahabta culimada wanaagsani ama iyo wataniyo walduxaatiyo idin haddayigu wareejaan walbahaarku imaadhigo ama iyo wataniyo walduxaatiyo idin haddayigu wareejaan walbahaarku imaadhigo cashaqu wadaad mare walaloogna kuma hadhooy waan waana kala tagay cashaqu wadaad mare walaloogna kuma hadhooy waan waana kala tagay waxbay dabibina awadkaan isaradne waxbahay dabibina awadka aan isaradne wahabkaygu yurura waabayday maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intiyaana waalay wahabkaygu yurura waabaydaygu maqan waranka halbowlaha waageerka halistiyo wadnahayga kala jaray intii aana waalay caashaqu wadaad mare walaloogna kuma hadhooy waa waana kala tegay caashaqu wadaad mare walaloogna kuma hadhooy waa waana kala tegay waxbahay dabibina awadka aan isaradnay
haya cashaq wadaad waa loo waayay leedahay cashaqo wadaad male walaalunu kuma haro meel looga baxsanayo male xaggii dhambaalada mar kale aan ku noqono caasho aabe maxamuud aadan iyo waxaa noo baaqaya hooyo khadro caamir iyo shamso maxamuud aadan iyo nasteexo maxamuud aadan iyo nasre maxamuud aadan iyo kaltuun maxamuud aadan iyo fitaax maxamuud aadan sundus cabdulaahi aadan iyo farxiya sugaal aadan iyo najax maxamuud aadan iyo shucayb maxamuud aadan sakariye maxamuud aadan iyo waxay yidhahdeen weriye ayaanle cabdulaahi jaamac dhammaan reer maxamuud aadan waxa ay joogaan caabud waaq burco iyo aadis ababa waxaanay jecel yihiin inay tani u diraan farxaan maxamuud aadan iyo busteeyo cabdinuur oo wiil ugu dhashay dalka sweden wiilkaasi oo loo bixiyey bilaal farxaan waxay leeyihiin allah ka dhigo kii soo weynaada oo dalkiisa iyo dadkiisa iyo waalidkii iyo diintiiba anfacay min ayaan leenaha dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray maymuuno mukhtaar macalin iyo carabo mukhtaar macalin iyo asmo mukhtaar macalin iyo sidoo kale majaaladiinna mukhtaar macalin iyo tayaar isaaq xasan iyo daa'uud maxamed yaasiin yuusuf hiidaale baa la yiri iyo cabdidaahir maxamuud iyo cabdisalaad macalin iyo siciid xasan cabdi dhammaan dadkani oo kala jooga baa layidhi dalka gudihiisa iyo dibaddiisa waxay taaniyada roos u dirayaan faraska iyo geeyada baa layidhi xeerada iyo fandhaalka taasaa laysla helay usha iyo diirkeeda kaba dara shinnida iyo balabka waa tahay waxa ay leeyihiin intaas oo tiranaya cabdifataax mukhtaar macalin iyo sakiya mustaf mukhtaar oo arooskoodu ka dhacaya tuulada habaare baa la yiri oo ka tirsan gobolka bay taariikhdu markay ahayd koob iyo labaatankii bishii juulaay aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun sideed iyo toban ducada waa xagga daandure baa la yiri ibrahim tan layguma soo khaldamin xataa waa tahay arooskiina aamiin noqda kuwa isku waara eebbana uu kala siiyo ubad khayr qabo aamiin bal markana ku soo dhowaada yaadanay caashiqa iyo cabdiraxmaan xanate
kalgacayl isku doonay yogu deeqa wanaaga yataneeya jacaylka teedayaanu daraanin isna tiisa daryeela yataneeya jacaylka teedayaanu daraanin ismatiisa daryeela iyagoo iyagoo iska duuban iyagoo iyagoo iska duuban doobtirkay dheeyaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin iyagoo iska duuban iyagoo iska duuban doogtirkay dheeyaane dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin dadabiyay isugu hooyo ducadaan kala raagin
yaa daneeya caashaq aniga halaygu dara kuwa daneeya dhalasho dhanaa wada danayna hay adna kusoo biir gacanta taag taaniyad dhalasho farxad le waxaa diraya baa la yidhi nimcaan jaamac maxamed iyo maxamed cali caalin iyo maxamed deeq dawlad iyo shiine jaamac maxamed iyo cali aadan maxamed iyo khadar saleebaan maxamed iyo maxamed ciise maxamed aamin cali maxamed iyo dhammaan reer maxamed diriiba layiri oo isku duuban waxay tahaneed dhalasho oo farxad leh u dirayaan oo ay hawada u marinayaan ibraahim cali maxamed iyo najax maxamuud oo wiil ugu dhashay degmada balidhiig baa layidhi ee gobolka togdheer waxaa wiilkaasi loo bixiyey cabdifataax ibraahim ducada waa xaggiina baa layidhi waa tahay cabdifataax waxaan leenahay soo weyno oo noqo kii soo kora ee kaalin qaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana anfaca aamiin
dhambaalka ugu dambeeya gacanteeda caasho waxa uu ka yimid warsame sheekh cabdi iyo cali xasan macalin iyo maxamed salaad muuse iyo racwi salaad muuse iyo yuusuf khaliif muuse iyo dhuuxo khaliif muuse maxamed faarax fiiqow najmo faarax fiiqow iyo nasre faarax fiiqow iyo nicimo faarax fiiqow iyo cabdirasaaq faarax fiiqow maran yuusuf fiiqow iyo fartuun yuusuf fiiqow iyo zaare yuusuf fiiqow iyo sacadiye yuusuf fiiqow iyo cumar yuusuf fiiqow firdowsa abuukar imaan iyo ismaaciil abuukar imaan iyo maxamed abuukar imaan cabdirasaaq abuukar imaan iyo leyla cabdulle imaan iyo nimco cabdulle imaan iyo imaan yuusuf imaan iyo dhammaanba reer imaan iyo reer fiiqow waxa ay taaniyad wadajir u dirayaan nuur ibraahim fiiqow iyo ifraax axmed cali oo arooskooda uu ka qabsoomay degmada jaalaqsi ee gobolka hiiraan oo ay ugu ducaynayaan arooskooda inuu eebbo kala siiyo ubad kheyr qabaa aamin ayaan anaguna leenahay
anigana aamin ayaan raacinaya heesta ugu dambaysa ee barnaamijka ibraahinow kambala adaa i baday waa tahay waxaa ku luuqaynaysaa sidaan u gartay fanaanada ayaan warsame shiro cawaale iyada ayaanan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan waxaa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashicuud iyo ibraahim xasan daandurey intaan mar kale kulmi doonana haddii aad laydmo waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabad gelyo
waxaan ahay ruux baad qabaa haddana bukaan laadnayay waxaan ahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaan ahay ruux baad qabaa haddana bukaan laadnayay waxaan ahay ruuxan habeenkii badi hurdada waxaanahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaanahay beerashaw duugu holyou ku riday waxaanahay beer qoofo intuu galgacayl ka baxay waxaanahay beerashaw duugu holyou ku